magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka curtay roobkii guga kaasoo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada kadib kulayl daran oo ka jiray gobolka bilihii lasoo dhaafay roobkan ayaa socday ku dhowaad toban saacadood taasoo keentay in biyo mareennada laga hirgeliyey magaalada beledweyne ay webiga ku shubaan daadadkii kasoo rogmaday xaafadaha iyo duleedka magaalada qaar ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa reediyo baanuul uga waramay sida ay ugu diirsadeen roobka guga oo ka curtay magaalada kale roobabkii guga waa noo curteen waa qabownay kuleelkii ilaaha naga reebay shalay ilaa saakeen roobaa noo da-aayay ilaahay ma haddaas u sugan tahay alxamdulilaah ilaahay waxaa ka baryeynaa inuuna fasahaad iyo kuleyl iyo qax kama siino ilaahay inuu naga ilaaliyo oo intaa lee qabowga ay nimcadaane ilaahay noogu ekeeyo ilaahay naxariistiisu way fara badan tahay aada iyo aada ugu faraxsannahay xaale waa qabowna waa seexanay ayaantan kuleyl ba-anaa jiray ilmaha xitaa banaanka jiifi jirnay alxamdulilaah ilaahay ma haddaas u sugnaatay ilaahay waxaa kaloo ka codsanaynaa inuu fatahaad noo keenin maasha allah maasha allah waa nimco ilaahay aaskeeni waa iska qaqalajinaynaa guryaha biyaha waa noo galeen alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru dharka waa iska warwaranaynaa ilaahan ku mahadinaynaa waa nimco ilaahay ka beri maasha allah kuleelka ilaaha naaga soo gargaaray ilaaha naaga soo gargaar waaba ku raaxaysanaynaa waxaan rabnaa bacyo ilaahadii kuu deed nin walba wuxuu ilaahay u dhiibo inuu noo dhiibaan rabnaa baahi weyna u qabna roobka waa u baahneen waa u baahneen boqolkiiba boqol roobka waa u baahneen inaan ku qabowsano xoolaha dadka quraanshada kulli inaan ku qabowsano waa u baahneen roobka waa u baahneen boqolkiiba boqol roobka waa u baahneen maxaa jiradha roobka waa mahad waa nimco waa alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru dad iyo duunyo waa barwaaqa ilaahay keenay
maadaama kuleyl ka jira magaalada marka hore haddana qabow aan helnay aad baan oo faraxsannahay ilaahay waxaan ka baryayaa cumri dheer iyo caafimaad intii muslimeba ugu gargaaro siiyo fatahaadna aynoo imaano roobka guga ayaa ka curtay magaalooyin badan oo ka mid ah dalka taas oo fursad u ah bulshada soomaaliyeed maadaama uu jiray kulayl badan oo ka dhashay cadceedda